إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay madaafiic ciidamada mujaahidiinta maanta ay ku garaaceen xero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal ciidamada mujaahidiinta ay ka fuuliyeen degmada khansax dheere ee gobolka baay dowladda kenya ayaa xirtay in ka badan toban ruux oo ay ku eedaysay inay weerar ku ahaayeen madaxtooyada looga taliyo waddankaasi mas-uul ka tirsan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan dhulkaasi kulan ballaaran oo gunaanad u ahaa dowraad loo qabtay dad badan oo macallimiin ka mid yihiin ayaa ka qabsoomay magaalada kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shisheeyuhu uu ka daalay inuu dhaqaalo ku bixiyo dowladda federaalka kooxda t b l f ayaa laba garab u kala jabtay waxaana laga cabsi qabaa dagaallo lagu riiqmo oo mar kale ka qarxa gobolka tigree warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu gacanta ku dhigay magaalada sudshaa ee xarunta gobolka koosk قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa maalin khamiisa taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan saddex iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay madaafiic ciidamada mujaahidiinta maanta ay ku garaaceen xero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa ku waramaya dagaalyahano ka tirsan ciidamada mujaahidiinta in barqadii maanta ay si ba'an u duqeeyeen xero lagu tababaro ciidamada dowladda federaalka taas oo ku taala degmada dayni leh dhawaaqa madaafiicda ayaa aad looga maqlay degmada dayni leh waxaana xerada la beegsaday ay u dhowdahay garoonka diyaaradaha ee degmada dayni leh wararkii ugu dambeeyey ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ayaa xaqiijinaya in madaafiicdaasi ay ku dhinteen saddex askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale duqayntan ayaa sababtay in uu dab ka kaco qayb ka mid a xerada waxaana ka dhashay burbur xooggan